أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa sabtii labaiyo labaatanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo roobab xooggan oo si weyn loogu diirsada ayaa xalay ka da-ay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada gado dowladda elitariya ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxday urur gaaleedka igad oo ah urur ay ku midaysan yihiin dowladaha dhacgeeska afrika macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga alla ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay munaasabad shahaadooyin lagu siinaya arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga dhexe ayaa ka dhacday degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka munaasabada ay arday bandhig cilmiyeed ku samaynayeen ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo bakool أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran roobab xooggan oo si weyn loogu diirsaday ayaa xalay ka da-ay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada gado roobabkan oo si weyn loogu diirsaday waxay habeennimadii xalay ka da-een degmada ceelcadde iyo deegaanada ku dhow ee wilaayada gado degmooyinka salagle iyo ceelcadde oo ka kala tirsan wilaayaadka gado iyo jubbada dhexe waxaynu roobabkan ahaayeen kuwa ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada dowladda elitariya ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxday urur goboleedka igad oo ah urur ay ku midaysan yihiin dowladaha dhaca geeska afrika nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda kaafirada eritereya una dirtay urur gaaleedka igad ayay ku ogeysiisay kuna sheegtay inay gebi ahaanba ka baxday xubinnimadii ururkaas dowladda eritereya ayaa ku eedaysay ururka igad inuu ka tallaabsaday awoodihiisii uu lahaa islamarkaana uu ku guuldaraystay inuu wax la taaban karo u qabto dalalka xubnaha ka ah oo ay ka mid tahay dowladda eritereya qoraalka ka soo baxay dowladda eritereya ayaa lagu yidhi sida tan eritereya waxay isu aragtay inay ku qasban tahay inay ka baxdo xubinnimada urur ka lumiyey waajibaadkiisii sharci iyo awooddiisii islamarkaana ku fashilmay inuu si wax ku ool ah uga qayb qaato xasiloonida gobolka go-aanka ka soo baxay dowladda eritereya ayaa yimid xilli uu sii xoogaysanayo xiisadda dagaal ee u dhexaysa dowladaha eritereya iyo etoobiya ururka igad ayaa ku guuldaraystay inuu xal dhex dhigo etoobiya iyo eritereya kuwaasoo hadda xiisadahoodu ay gaartay in labada dhinac ay u xeedxeedanayaan dagaal dhexmara xuduudaha ay wadaagaan labadan dowladood ayaa waxaa dhooban ciidamo aad u tiro badan oo ka soo kala jeeda waddamadaasi saacad walba iyo daqiiqad walba inuu dhex maro dagaal la ysku hilboobo ee islamarkaana askar badan ay ku halaagsanto mahadsanid abuushayba macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa inoo sii anbaqaadaya warbixintan waa munaasabad nooceeda oo kale wilaayaadka islaamiga ah ay naadir ku tahay waana macallimiinta degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ciidanka mujaahidiinta ku wareejinaya agabyo kala duwan oo xoolo nool ay ku jiraan munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jamaame ayaa ka dhacday gudaha magaaladaasi waxaana ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyagoo bogaadiyey hawshan ugubka ah ee ay ku dhaqaaqeen macallimiinta beledkooda macallimiinta maanta deeqda alaabta keenay oo ugu talagalay walaalahooda fuquurta ku jira mujaahidiinta aad baan ugu mahad celinaynaa waa mahadsan yihiin macalimiintana waa lagu yiqiin weligood safka hore inay jihaad kaga jiraan inay xabadda ridaan iyo inay infaaqa bixiyaanba hadda maanta infaaqi bay keeneen timir saliid kitaabo alaabooyin kala gedisan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa macalimiinta jamaane khaasatan annaga haddaan odayaalka deegaanka nahay go-aanaa la qaatay go-aanada la qaatay waxaa ka mid ah in gaal layska difaaco macalimiinteennii odayaalkeennii walaayadeennii kulli garbaha is haysanaa insha allahu tacaala maanta maalin aan ka awood badan nahay inaan gaalo iska da-ayno wallahi ma jirto haddii loo malaynayo inay insha allahu tacaala mujaahidiinta iyo macnaha iyo muslimiinta waxoogaa daciifa kuwa maalaleey ma jirto waxaas intaasi kadib mid ka mid ah macallimiinta degmada jamaame ayaa munaasabadda ku soo bandhigay noocyada agabyada ay mujaahidiinta ku wareejinayaan khaasatan haddaanu nahay mucallimiinta ee ku nool degmada jamaam ee gabarhka jubbada hoose deeqda dhaqaale ee noocay kala duwan leh hadday tahay timirta haddii uu yahay ariga iyo idaha ee haddii ay tahay saliidda caddayda ama saliidda sisinta iyo kitaabada xisnu muslimka deeqda ayada ah waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta waxaan ku wareejinaynaa waaliga degmada oo wakiilka ah waaliga gobolka sheekh axmed abu yuunus xafidahum allahu tabaaraka wa tacaala tallaabadan ay qaadeen macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jamaame ayaa noqon doonta mid ku dayasha mudan waxaana ay u muuqdaan kuwo ka dhabaynaya hawsha ay hayaan ee ah barista qur-aanka kariimka mahadsanid bukhaari dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada buurxakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaan kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan munaasabad shahaadooyin lagu siinaya arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd xaflad si heer sarah loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf isugu jirtay culimo waalidiin mas-uuliyiin maamulka iyo macallimiinta iskoolka alanwaar iyo madarasada suldaan cabaas ee ka wada furan magaalada jilib waxaana ujeedka xafladdu ahayd in shahaadooyin la guddoonsiiyo ku dhowaad konton arday oo ka soo gudubtay marxaladda koowaad ee dugsiga hoose ee iskoolka alanwaar iyo madarasada suldaan cabaas ardayda oo isugu jiray wiilil iyo gabdho ayaa la siiyey shahaadooyin ku saabsanaa marxaladdii ay ka soo gudbeen iyadoona sidoo kale abaalmarinno la siiyey ardayda kaalima hore ka galay imtixaankii laga qaaday munaasabadda oo ay dad fara badani kelimaad ka jeediyeen culimmadii ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekha mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga jamiica almuslimiin waxaa laga rabaa cilmiga ama aqoonta ilaahay siiyey inay ku camal falaan saas darteeda culimmadu waxay dhihi jireen ama yidhaahdaan alcilmu bilaa camalin ka shajar bilaa thamar aqoon baad yeelatay wax baad maqashay wax baad akhrisatay cilma alkitaabi wasunna iyo wixii lagu gaaro wasaa'il ah waxaa cilmiga hadda laga sheekaynayo waxay u adeegayaan cilma alkitaabi wasunna taa macnaheedu marka waxa weeye inama alcilmu alcamal masalada aan xoojinno ruux kasta oo muslim ah ku dadaalo diintiisa inuu ku camal falo wa khaasatan dalabat alcilmiga ayagu waa dad aqoontii hadda inay kororsadaan diyaar u ah waa dad yaryar waa dad wax baran kara waxa ay barteen hadda noo noo soo bandhigoon aragnay waxa afkooda ka baxayay ragga dalabatalcilmiga ah ee ardada yaryare meesha jooga dad badan ma haystaan dad waaweyn baan aqoonin qaar ka mid a ardayda xafladda loo dhigay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii lagu soo baray madaariista ay dhigtaan kullukum jiddun wahimmah wacala alakhlaaqi qimmah fi lkhuduubi almudli himmah qudwatun lilxaa'iriina wamarxaban bilxaadiriina أقول لإخوتي الطلاب أبارك لكم هذا الإنجاز الباهر لقد كنا نجوما تسعى لتحقيق الأحلام وها نحن اليوم نقضف أولى ثمار جهدنا والأمة الإسلامية تنتظرنا لا تدعوا عقارب الزمن تقف بل استمروا في العضاء والبناء إن التساتير الوضعية ليست إلا أفكارا شيطانية جاء بها الغرب لمحاربة الإسلام والمسلمين وعلموا عملاءهم المنافقين ليضلوا ويفسدوا الأمة الإسلامية لذا الحذاري فالحذاري من من أفكار الغرب ومؤامراتهم الكيدية وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إننا طلبة مدرسة الأنوار الأساسية مع أننا في نضال مع الأقلام والدفاتر إلا أننا لا نغفل واقعنا الأليم الذي نعيش فيه واقع أليم لا يستطيع المسلم إذا تصفحها أن يكمل النظر إذ يرزح مصر النبي وأهله تحت وضعة اليهود الغاصبين وتتلقى الأمة ضربات من الخذلان والخزي خصوصا أهلنا في غزة العز والصمود My dear teachers and students and other guests, those gathered here, really I am very glad to stand in front of you. And today I want to say something about education.
waxaan ahay ardayaed ka mid ah ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga hoose ee madarasada al anwaar una gudbi doonta fasalka toddobaad ama dugsiga dhexe ee isla iskuulka al anwaar waxaan marka ugu horreysa u mahadcelinaynaa allah oo inoo suurageliyey qabsoomidda xafladan qiimaha badan iyo farxaddan aan muddada sannadaha ah wada sugaynay marka labaad waxaan mahadnaq ballaaran usoo jeedinaynaa cid walba walba oo kaalin mugli ka qaadatay waxbarashadeena maanta aad ayaan u faraxsanahay waxaan qaatay kaalinta koowaad iyo shahaado qaali ah jaahiso oo lacag ah bifadlilaahi wanicamih inta sano juhdi aan soo wadnay maanta waxaan la guddoonsiinayaa shahaadooyin qaali ah ay nagu talgalgashay maktab atarbiya watacliim allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh uma maktab atarbiya watacliim waxaan ka qalin jibiyey dugsiga hoose ee madarasada lanwaar waxaan u gudbay dugsiga dhexe ee madarasada lanwaar waxaan galay kaalinta labaad waan ku faraxsanahay waxaan qaatay jaahiso iyo shahaado waxaana la siiyey shahaadooyin aan aad ugu faraxnay insha allah waxaan sii wadan doonaa waxbarashadeena macalimiinteeda iyo mujaahidiinta iyo waalidiinteeda waxaa leeyahay ilaahay miisaankiina xasanaad ka saaro waxaa kaloon u mahad celinayaa waalidiinteeda sharafta iyo qiimaha qaayaha badan oo intaan dhan igu soo dhabar adeegay maamulaha madarasada al anwaar ayaa ka sheekeeyey waxbarashada madarasada iyo dufcooyinkii ka qalan jibiyey dhanka kalena wuxuu ka hadlay dufcada hadda loo dhigay xafladda ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan u fadhinaa dafcadii lixaad oo ardayda al anwaar ardayda maanta fadhida ay shahaadada la siinaya la guddoonsiinaya waa toddoba iyo afartan arday toban arday waxay ka soo baxeen macadka suldaan cabbaas waxaa loo soo wareejiyey iskuulka al anwaar say ugu dhammaystirtaan waxbarashadooda ee dugsiga dhexe soddon iyo toddoba ardayna waxaa ka socotaa iskuulka al anwaar iskuulkoodii ay joogaan waa u qalamadelanayaan ardayda hadda noo fadhiisatay ee imtixaanka shahriga waa saddex boqol labaatan iyo lix arday saas darteed marka ilaahay baa barakeeyey subxaanahu wa kama marnayn waalidiinta oo iyagana kelimaad farxadle ka jeediyey munaasabadda michaelsin sheege walbarashada geega maanta bannaanka yaalle dugsiga anawaara furunya dugsiga suldaan abbaasa furunya walbarashada geega bannaanka yaalle wal hadda geega la weydiiyaa ma jiro فليتنافس المتنافسون لك جرك مانت لنكي والبرد واختيار شلامه وسلم شلايا ودنانشه والبرشد هلك ددالو إلهي خير الله سنسيو والبرتين walbarashada halka dadaalo dadka oo waalidiinta ayaa ka tirsanya marka mayle macalimiinta oo juhdigan bihiyen fajizaakum allahu khayru jizaa lana ilaahay siinka abaalmariyo aakhirada ilaahay miisaankan allah siinka kabo ardayaal may siin lanee waxa barateen insha allah laba laaba anka fadheetan waxbarashada dadaala meri la abuurayeetan hadda waxbarashadan abnigaanad isin haag haysatan dida dhiigshe marka eena walka barateen dhiiggaas inaan dayacna dadkii oo markaan ilmuqashoonku qaybgalnina maylane niminyow fadhiga ka kaca iskoolka al anwaar ayaa ka mid ah iskoollada ka furan magaalada jilib waxaana wax ku barta boqolaal arday kuwaas oo si lacaglaan ku dhigta iskoolka al anwaar mahadsanid cusmaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka qaybgalay xaflad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
بأضلعي وشجاني وترقى طربا لكم أشجاني اليوم قطف ثمار خير قد مضى اليوم حفلة حفظك القرآن اليوم حفلة حفظك القرآن waxay ahayd munaasabad loo qabtay arday dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka ah taas oo ka dhacday deegaanka ceel la helay ee hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay ilaa toddoba arday waxayna ka qalinjibiyeen madrasada imaamu bukhaari ee deegaanka ceel la hele waxaana munaasabadaasi ka soo qaybgalay bulshada deegaanka iyo sidoo kale waalidiinta ardayda xifdisay qur-aanka macalinka madrasada imaamu bukhaari ayaa madasha ka jeediyey kelimada ugu warbixinaya madrasada iyo qaybaheeda haddaan u soo galo qaybaha waxbarasho oo madrasada madrasada sida horeba loo sheegay waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo ugu caansan qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa qismu tacliimi alqiraa'ati waalkitaaba ardada in la baro kiciska midda labaad oo maaragtay madrasada laga barto waxaa weeyaan taxfiidu alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah in la xifdisiiyo ardada markay kasoo gudbaan qaybtaas markay kasoo gudbaan in qur-aanka kariimka la xifdisiiyo waxaa kaloo madrasadu ay leedahay qayb kutubba lagu barto kutubada cilmiga ah oo yaryar oo loo yaqaano almutuun alcilmiya intaasi kadib ardayda dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhiga cajiib ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay madrasada ka barteen إن هذا القرآن يهدي للتي هي قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره الحمد لله مقع الله أنكو بالله اللي هي القديم أي الأول اللي هو الريي اللي هي الباري مخلوق أبو ري ثم مركز كبعدي صلاته أمانة الله على المختار نبي لدور تدشي ساي هاتي وبعد انت اسدبديت هاك قادو سيرة الرسول رسول كسيرة سقادو منظومة حالة اي تايم اللو قبيي موجزة الفصول فسلدي من لصوكو بيضو اه mawliduu nebiga dhalashadiisu fii caashiri alfadiili bishii fadliga badneed tobankeeda ayay ahaatay rabiicin alawal bisha rabiici alawal ah caamal fiili sanadkii maroodiga laakinamaa laakiin almashhuuru midda caanbaxday ee kutubta lagu qoro haaniya cashrigii labaiyo tobanka rabiici alawal ayay ahaatay fii yowmil isnayn maalin isniina ayay ahayd duluuca fajrigii waaga dilaaciisa ووافق العشرين لباتنك وافقسن من نيسانا بش نيسانا أو أبريل ليرادو وقبله نبي قدل شديسي وقبله نبي انت صد الانكار حين أبي أبيس قريديسا حالا دواتي ما هو أعظم الذنوب عند الله أعظم الذنوب الشرك بالله والدليل قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة
عرف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة القارعة مدي وحقراعيسي ما القارعة ومحي مدى وحقراعدة وما أدراك محاكو وقيسيي ما القارعة مدى وحقراعدة يوم ومال yakuunu naasu dadku ay ahaa doonaan kal faraashi sida baalaley oo kale almabthuuthi ee la haatiyey ugu dambayntii waalidiinta ardayda madrasada imaamu bukhaari ayaa u mahadceliyey macalimiinta madrasada imaamu bukhaari siday ugu dadaalayaan waxbarashada carruurtooda iyagoona u duceeyey waxa aan u mahad celinaynaa ilaahiga weynaay oo maanta qur-aanka sidaas noo baray ama noo sahlay ayaan mahad weyn u celinaynaa waxaa kaloon mahad u naqaynaa oo iskale ilaahay dartiis aan ugu mahadnaqaynaa macallimiintii ka soo shaqeeyay arrintan oo hawshaan maanta inoo suurageliyey oo ay noqotay ceel la helay meel maanta wax lagu barto waa wax aan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay macallimiinta aad u dadaashay oo ilaahayga fadligiisa maanta ku dadaashay qur-aankaas oo oolaada iyada qur-aanka baraysa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannadii aakhire inuu ilaahay ka waraabiyo culummada ilaahay khayr badan ha siiyo waa culummadanadii juhdiga ku bixiyeen ardadanadii ay waxbareen iyagoo dan iyo daruuf walba iyo dhib walbaba ugu dulqaadaya waxaan leenaha ardadane oo maaragtay uun ku dhiiri gelaa juhdiga iyo tartanka aad bixideen laban laaba madarasadan ayaa qayb ka ah madaarista qur-aanka kariimka ee muddo sannado ah ka furan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo ay ka aflixeen dufcooyin fara badan oo xifdiyey qur-aanka ah sidoo kalena halkaasu ku bartay kutubta mutuunta ah ee muhiim ku ah dhallaanka soo koraya mahadsanid marwan munaasabadda ay arday bandhig cilmiyeed ku samaynayeen ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo bakool aan ku hormarna wilaayada bakool أيا مدرسة البلال أجبناك أجبناك أي أسلمنا الأمر لله أجبناك أجبناك أيا من دوم والليل ننسى عن العلم ألا هبوا أيا طلبا إلى علمي وعرفاني ardayda madarasada bilaal ibnu rawaax ee deegaanka yorkoyo oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta madarasada ay ku barteen ardayda bandhigan oo ka dhacay bartamaha deegaanka waxaa kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan maraaqyada deegaanka wuxuu ahaa bandhig muujinaya heerka aqooneed ee ardayda wuxuuna farxad geliyey bulshadii bandhigga goobjoogga ahayd oo ay ugu horeeyeen waalidiinta dhashee ardaydan bandhigga sameynayay sidan ayuuna ahaa bandhiggii ardayda ay sameeyeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
حالنا طيب ماذا تفعل؟
أتوضأ ليسهل الوضوء هل تعرف شروط الوضوء؟
نعم ما هي؟
النية ثم ماذا؟
أن يكون الماء الذي نتوضأ به ظهورا مباحا ثم ماذا؟
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى المحل المطهر به مثل ماذا؟
مثل الطين والعجين والعلق والطوافي ونحوها أحسنت يا أخي بارك الله فيك وأنت وجزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته أتساحمني أن أسألك أسئلة تدور حول المدرسة سلني منها ما بدا لك ما اسم مدرستكم؟
مدرسة بلال ابن رواه أين تقع؟
تقع في قرية يكو في محافظة هدر في ولاية بكورة الإسلامية ماذا يدرس فيها؟
يدرس فيها علوم كثير منها علوم الدينية وعلوم الدنيوية وأخيرا متى افتتحت المدرسة؟
افتتحت المدرسة عام المنصرم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني شكرا على معلوماتك الحكيم أنت أولى بالشكر إلى لقاء الآخر afayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa halkii bandhigan ay ku sameynayeen ardayda ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in indhahooda ay arkaan aqoonta carruurtan ay xambaareen waxaana uu si gaara oola hadlay waalidiinta iyo bulshada deegaanka ee shalay awlaadumadii iskoolkun lisheenay lambadana unugusu diyaaranin hanilak oo sidii lisheeni ee heerkii maraan argahaytan kulley wadanka leylisi roog langa ulaadis beerfalahayan irindaajiyahayan geeka heerka islaamka maraw amanghayn ulaadu walbarashada kamarahayt argahaytan lankii oniji mayliraay wadanka ley deginaay waana dugsuun insheegna amba iskoolkun nidaamiga insheegna heer humada adag geeka roogda is argahayt maykalena emeelk wangaale iyo afka lakiinkahaay emeelk wangaale afka lakiinkahaay dhan malab oonaytoy mayliraay oo sokorkamay macaan ee afkalakiinkahay malabka sokorta oonayto afkalakiinkahay maykalena aan sokora afkalakiinkahay sokorta afkalakiinkahay aan hilba afkalakiinkahay hilbka afkalakiinkahay aan alena dadka allalan allalan inugus dhali linshaan oo dugsuun nidaamiga linshaan iskoolka linshaan maysiinka baagay qabiilka hadiisin atin iyalkin inisin shaantan walbarsatan onog isin walbartan isin san anfahe maylahay muslimiinta anfahe garang maylahay adika anfahe madarasada bilaal ibnu rawaax ee deegaanka yoorkoyow waxay hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee bakool waana madraso soo saari doonto jeel xambaarsan cilmiga sharciga iyo midka maadiga idam alleh إلى علم يقود بنا إلى فردوسة العليا أيا أشبال الأنصار أناديكم إلى العلم أجيبوا داعي الله إلى أمني وإيماني warbixin middan la mid ahana waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman
أرض قرطبة لنا صرح هنا لبنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات
maaxadka qurduba ee degmada buulafulay waxaa markii ugu horraysa la furay xaruntiisa magaaladan sannadkii kun afar boqol labaiyo afartankii hijiri waxaana uu caan ku yahay bixinta duruus taya leh oo ku salaysan culumta idaariga iyo diraasaadka islaamiga ah waxaa tan iyo markii laga hirgeliyey magaaladan uu noqday hormuudka kobcinta aqoonta iyo sidoo kale akhlaaqda iyo tarbiyada jiilka soo koraya maxadku waxa uu sannadkii lasoo dhaafay uu soo saaray arday ay sahaydoodu ahayd aqoonta hufan ee macadka uu bixiyo waxaana ay ahayd dufcadii ugu horraysa oo ka qalinjibisay macadka taasoo mid bilow u ah guulaha baaxadda leh ee macad ku hiigsanayo dhowaan waxaan ka qayb galnay munaasabad bandhig cajiib ah ay ku soo gudbinayeen ardayda macadka qurduba ee degmada buulafulay kuwaasoo soo bandhigayay aqoonta iyo heerarka ay marayaan xagga waxbarashada iyagoo oo dhanka kale muujinaya dadaalada hagarla'aanta ah ee maamulka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada baay uu geliya macadkan ardayda macadka qurduba ayaa soo bandhigay aqoon kala duwan oo ka mid ah duruusta ay ku qaateen macadka أقدم إليكن كلمة الشكر وتقدير عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر والتقدير إلى مكتب التربية والتعليم كما نقدم خالص شكرنا وتعظيم تقديرنا وثنائنا للإدارة وهيئة التدريس معهدنا القرضبة في مقدمتهم مدير معهد القرضبة الأستاذ معلن عبد الله هفو حفظه الله ورعاه ذلك المدير الذي رافقنا طيلة ثلاث سنوات مضت ممزوجة بالجهد والاجتهاد والدراسة والمسابقات بين الطلبة مع التوجيهات التربوية فجزاهم الله خير الجزاء ولقد بذل المعلمون الأفاضل أفاضل جهودا جبارة لتعليمنا وتشويقنا وتشويقنا للت- للتعليم والقراءة وكذلك نشكر الولاية باية الإسلامية وعلى رأسها الشيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله ومكاتب التنفيذ في الولاية وفي مقدمتهم مكتب التربية والتعليم لدعمهم وتشجيعهم وتعليمهم على أكمل وجه ونقول لهم جزاكم الله خيرا جزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات بصب وجبان فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه sidoo kale kelimaad qayim iyo gabayo hal abuur leh ayay ardaydu soo jeedinayeen muddadii uu socday bandhiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أن أول من وضع تاريخ الهجرة الإسلامية هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تعلم أن أول من أمر بضرب الدراهيم والدنانير الإسلامي هو عبد الملك بن مروان هل تعلم أن أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تعلم أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع النقد فوق الحروف هل تعلم أن زؤير الأسد يمكن سماعة من أعلى مسافة 8 كيلومتر هل تعلم أن النعامة تعيش حتى 75 عاما وتظل قادرة على التكاثر حتى سن الخمسين هل تعلم أن طول المعدة في الإنسان العادي يبلغ 25 سنتيمتر maqalkiygu saacida waxbaan maanka kuu hayaaye mirihiisa raac gabaygu waa mowqif dheer yahaye murtidiisa meeshaan u dhigo milicsado eega haddaad macaad islaamiya rabto diinta laagu meersho ood macaalimiin daacadow ma hadsan doonayso waa kuu muhiim inaad heshaa shay markhaati ahe bal inuu wax maqaliyuu sharciga miida lagu beero oo magaca duuniyo midiin laguma taaneeyo macadka qurduwa soo haleeliyaysan kamiranne macadka qurduwa soo haleeliyaysan kamiranne inkastood wax miisaalisood hadal macnuu yeesho oo maansadaa haddii lagu qurxiyo mawjadaha xebta haddii aan daliil muuqanayn ma lahan miisaane kuwan maalin hore geysane mahaarad loo yeelay waa macaalimiinsan ognahay waadna maqasheene waa macad islaamiya haddane miraadhal weeyaane waxaa bandhigan goobjoog ahaa guddi ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ah kuwaasoo ardayda ku dhiirigeliyey waxbarashada mawaadiic fara badan ayaa ka baxday ataqwa aljihaad fii sabiiliillaah fadlulcilmi intaasoo dhan iyo wixii la halmaala ayaa ka baxay marka waxaan idinkula dardaarmaynaa awalan bitaqwallaahi subxaana wa tacaala haaniyan waxbarashadu inay qiimo leedahay adinkaba waa u jeedaan bandhigan oo ahaa mid si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa goobta ka dhigay madal ay ardaydu ku muujiyeen kartidooda fahamkooda iyo siday ugu helan yihiin barashada cilmiga shareecada iyo maamulka waxaana halkaasi ka muuqday ifafaalo wanaagsan oo muujinaya in jiil ka soo baxaya uu leeyahay himilo sare iyo aqoon dhexalgal ah
يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan war la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu